halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axaad laba iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun toddoba-iyo toban idaacadda waxaa idiin daadihinaya caasho ibraahim iyo cabdixakeen maxamuud shirwac
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeennan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka somalilan oo maanta ansixiyey heshiiskii somalilan ay ku oggolaatay in dowladda imaaraadku ay saldhig militari kaga dhisato magaalada berbera laakiinse xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa arrinkaasi ku gacan sayray ansixin ma ahayn afduub bay ahayd wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayey saxaafadda waa la diidayey marka waxaan u arkaa inaan arrintaasi wax sharciga ka dhicina sharci darro ahayd waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta toban jirsatay
waxaa kalooda idaacadaydan fiidnimo dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii hadal la moogtamo xil waa laga mastuurtaaye muddaca iyo muddaa caleehi waa marin gobaadeede malahmalahda iyo baanaha mawdku ka adeegi waa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka oo qaybta dambe idaacadda aad ku maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa sheegay in tijaabada kuuriyada waqooyi ay ku samaysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka jabaan inay tahay arrin aan loo dulqaadan karin shinso abe ayaa hadalkan sheegay isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay tahay inay u hoggaansamaan qaraarada qaramada midoobay ka soo baxay shinso abe ayaa sheegay in intii uu kulanka la lahaa madaxweynaha dalkan maraykanka trump uu garab taagan yahay maraykanku dalkiisa boqolkiiba boqol
mas-uuliyiinta socdaalka ee dalkan maraykanka ayaa howlgallo toddobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan kusoo xirxiray boqolaal soo galooti ah oo sharcidarro si sharci darraha ugu noolaa dalkan maraykanka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in tallaabadani sharci fulinta aanay xiriir la lahayn amarkii madaxweyne ee dhowaan uu saxiixay madaxweyne donald trump trump ayaa bartiisa twitter-ka axadan maanta ah waxa uu ku sheegay in howlgalkan lagu qabqabanayo dembiilayaasha sharci darrada ku jooga dalkan uu yahay mid uu ku fulinayo ballankii uu qaaday intii uu ku jiray ololaha xubnaha burcadda kuwa ka ganacsada daroogada iyo kuwa kaleba waa la saaraya ayuu yidhi
kooxaha u taageero turkigu ee ku sugan dalka suuriya ayaa dib loogu riixay magaalada albaab ee waqooyiga dalka suuriya xili xoogaga xukuumadda suuriya iyagana gacanta ka hela waddanka ruushku ay sheegeen inay horumar ka sameeyeen khad loo jeexay in lagu ilaaliyo kooxaha mucaaridka dad goobjoogayaal ah ayaa iyaguna sheegay in iska horimaadka uu ka dhacay albaab oo dhinaca waqooyi oo dhinaca waqooyi qiyaas ahaan afartan kilomitir kaga beegan dalka turkiga hase yeeshee weli wax khasaare ah lagama soo sheegin dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa sheegtay in xoogaga xukuumadda suuriya ay gacanta siiyaan ay xoreeyeen magaalo kale oo u dhow oo iyadana lagu magacaabo tadeef fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna somalilan labada aqal ee baarlamaanka somalilan ayaa maanta ansixiyey heshiis ay somalilan la gashay imaaraadka oo oggolaanaya in dowladda imaaraadku ay saldhig militari ka dhisato magaalada berbera madaxweynaha somalilan oo kulanka ka qayb galay ayaa baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan heshiiskaasi kulanka heshiiska lagu ansixinayay waxaa sida oo kale ka dhacay buuq iyada oo dibadda looga saaray xildhibaano diiday heshiiskaasi dhinaca kale mucaaradka somalilan ayaa ku gacan saydhay heshiiskan oo sharci darro ku tilmaamay warbixinta waxaa goordhoweyd magaalada hargeysa nooga soo diray waryahayaga barkhad maxamuud kaariye kulankan oy wada jir u fadhiyeen mudanayaasha labada aqal ee guurtada iyo wakiilada ayaa waxaa furay guddoomiyaha golaha guurtada saleebaan maxamuud aadan oo sheegay dulucda kulanku inay tahay in madaxweynuhu golayaasha ka horjeediyo ujeedada heshiiska intaa kadib madaxweyne silaanya ayaa hadal aroortiisu dheereed kadib golaha la wadaagay ujeedada kulanka maanta mudanayaal mudan guddoomiye mudanayaal waxaan idiin caddaynayaa in dowladda imaaraadka carabta ay xukuumaddayda weydiisatay inay ka samatirso saldhig milatari magaalada berbera mudanayaal waxaan maanta u baahanahay inaynu kasbano saaxiibo badan aynu isku kaashanno siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dalkeenna dihin ee damarkiisu dushiisa jiifo haddaba ma aaminsani in mashruucani uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan gaar ahaan geyiga somalilan waxaan leeyahay ragga berada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya waar bero kaa maqan looma yeedho mudana guddoomiye mudanayaal waxaa hortiina yaalla nuxurka heshiiska lagu asaasayo saldhigga milatari ee ka kooban shan iyo tobanka qodob kaasoo la saxiixi doono marka aad ansixisaan intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha guurtida oo guddoominayay kulankan uu sheegay in madaxweynuhu bixi karo wixii su-aalo ay mudanayaashu qabaana ay weydiin karaan xubno wasiira ah oo madasha ku sugnaa waxaana mudanayaasha loo qaybiyo waraaqa ka kooban siddeed bog kuna qoran yihiin shan iyo toban qodob oo dulucda heshiiska ah intaa kadib waxaa bilowday sawaxan iyo buuq ay mudanayaasha qaarkood ku diideen way u sharaxeen wax walba waa la negaystay waa inay baxaan waa in la soo akhristaa heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu ku leeyahay waa khayra dastoori wey heshiis la kaalay ciidamada goobta jooga ayaa bilaabay inay garbaduub iyo xoog ku saaraan mudanayaasha qaarkood kuwaas oo isku dayay inay diidaan inay baxaan balse qaarkood ayaa garbaduub looga saaray golaha wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe ayaa dulucda heshiiska qaarkood goobta ka akhriyey muddada heshiisku waa shan iyo labaatan sannadood oo ka bilaabmasa markay si rasmiya u kala saxeexdaan labada dhinac farqadda ta muddada heshiiska kadib dhammaan wixii dhismayaala iyo kaabayaal dhaqaale ah ee laga hirgeliyo madaarka iyo dekedda berbera dekedda waxay noqonaysaa hanti qaran qodobka lixaad kirada iyo faa'iidooyinka saldhigga da saldhigga militari xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ka bixin waxay ku bixinaysaa hab kiraa waxaa reeban in saldhiggan ay wareegsadaan cid kale oo ka baxsan kiraystaha sida ku cad farqadda sare gudoomiye saleebaan ayaa dalbaday in wasiiradu fasaxan yihiin waxaanu mudanayaasha ka dalbaday in cod loo qaado ansixinta heshiiskan waxaanu ka dhawaaqay natiijadii cod bixinta soo jeedintii waxaa oggolaaday boqol iyo afartan iyo afar halbaa halbaa diiday halna waa ka aamusay anna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro ayaa markii kulankaasi dhammaaday aan weydiiyey siday u arkaan heshiiskan ansixin may ahayn afduub bay ahayd ee, wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayey saxaafadda waa la diideyey marka waxaan u arkaa inaan arrintaasi wax sharci ka dhicina sharci darro ahayd Ee, horta heshiisba lama keenin dee buug halkan lagu soo qoray buu ahaa af soomaali ku qoran waad garanaysaa weliya tahay heshiiska laba dhinac maraya af ay labada wadan isla af garanayaan ama af carabi ama af ingiriis wayna ku qoraadaa Eh, gudoomiye eh, xildhibaanada xidhan ayaad sheegtay bal arrintaa nooga warran imse xildhibaan weeye Ee, saddex xildhibaan baa la xidhay ilaa toddoba xildhibaanna waa la jirdilay dastuurku siduu sheegayo xildhibaanadu waxay leeyihin xasaanad waana markii labaad ee xukuumadda kulmiye ku kacdo dhinaca kale sida uu v o a u sheegay cabdinaasir qodax oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga awcid xisbigaasi ayaa isna sharci darro ku tilmaamay arrinta maanta ka dhacday golaha barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
caweysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa laba iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun toddoba iyo toban oo laantan afka soomaaliga ee v o n ay u dabaaldegayso sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegatay markii dib loo hirgeliyey laantan haddaba laantan afka soomaaliga ee v o a ayaa maanta sidaan horeba u xusay waxa ay xusaysaa toban sano guurada kasoo wareegatay markii dib loo hirgeliyey labaiyo tobankii bishii februari ee sanadkii laba kun iyo toddobadii laanta ayaa hadda waxay ka mid tahay in ka badan afartan laamood oo idaacadda v o eda ka howlgala waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac oo stuudiya la fadhiya ayaa inoo diyaariyey barnaamij gaar oo ka hadlaya toban guurada v o a soomaali waxaana la soo jeedinaysaa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno laanta afka soomaaliga ee v o e da oo ay maanta ka soo wareegatay muddo toban sano ah markii dib loo furay laantani afka soomaaliga ee v o a barnaamijkan waxa aad ku maqli doontaan qaar ka mida tallaabooyinkii lagu asaasay idaacaddan marxaladihii ay soo martay iyo weliba sidii ay ku suurto gashay in laanta af soomaaligu ay maanta noqoto midda ugu afdheer idaacadaha caalamiga ah ee dadweynaha af soomaaliga ku hadla ay dhegaystaan laba iyo tobankii bishii labaad ee sannadkii labadii kun iyo toddobadii ayay ahayd markii si rasmi ah dib loogu yagleelay qaybta afka soomaaliga ee v o e-da si bulshada afka soomaaliga ku hadashay ku dhaqan daafaha dunida ay u helaan wixii war iyo wacaal ah ee ka socda dunida oo dhan naguse mangashe haatan waa agaasimaha waaxda afrika ee v o e-da oo ay hoos imaadaan siddeed luuqadood oo soomaaligu uu ku jiro oo afrika looga hadlo waxa uu master mangashe sharaxayaa doorka howlwadeennada laanta afka soomaaliga ee v o e-da ay bulshada soomaalida ku leeyihiin I like, or to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia.
waxaan jecelahay in aan hal koox aan qiimeeyo maanta kuwaas oo door aad u muhiima ka qaata idaacadda kuwaasi waa wariyaasheenna ku sugan soomaaliya oo dhan qaarkood waxaa dhacda in aynu magaalo ka kaxayno oo meel kala geyno nafahooda ayay duldhigeen shaqada runtii aad baan ugu riyaaqsanahay waa kooxdeenna geesiyaasha ah ee idaacadda wax badan ku soo biiriya These are our brave contributors from Somalia. So I, I want to recognize them today.
laantan afka soomaaliga ayaa wixii ka dambeeyey wakhtigaasi ka mid noqotay idaacadaha luqadaha kala duwan ku hadla ee v o a iyadoo bulshada soomaaliduna ay ka mid noqotay bulshada wararka iyo warbixinada kala duwan ka hela v o a waxaanay laanta af soomaaliga ee v o a muddo kooban door firfircoon kaga ciyaartay kana soo dhex muuqatay qaybaha kale ee v o a waa sida uu mar kale sharaxayo mudane nuguse mangashe agaasimaha waaxda afrika ee v o a It's one of, with 10 years, I said it's not a long time. With 10 years, your service has become one of the most important service in the agency in the whole of Voice of America. There are 45 services.
muddo toban sano ahi maaha wakhti saa u badan wax laanta afka soomaaligu ay noqotay mid ka mida laamaha ugu muhiimsan v o e waxaa jira ilaa shan iyo afartan luuqadood laanta afka soomaaliguna waa kuwa ugu mudan ee soo saara xataa warbixinno iyo barnaamijyo laga isticmaalo guud ahaan laamaha v o e I don't think there is any service who got so much listenership within a short period of time. Seven- ma filayo inay jirto luuqad kale oo ka mida afafka ka baxa v o a oo muddada yar ee saa u kooban ku kasbatay dhegaystayaal saa u baaxad badan afar iyo toddobaatan boqolkiiba ayaa dhegaysta bulshada soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn b b c oo kale ayaa jirta oo nusqarni soo jirtay innaguna waxaan jirnay toban sano oo keliya waa arrin wax ku ool ah waxay ila tahay inaad maanta faraxsanaataan inaad u dabaaldegtaan toban guuradeenna sidoo kalena waxaa haatan loo dabaaldegayaa shan iyo toddobaatan guurada marka la aasaasay v o a marka aan dabaaldegayno uma dabaaldegaysaan xafiis ama dhisme waxa dhex yaalla laakiin waxaad u dabaaldegaysaan waxa aad gaadheen sida aad isugu daydeen in aad sida ugu wanaagsan wararka ku gaadhsiisaan dhegaystayaashiinna islamarkaana aad wax bartaan how you tried your best to inform them, to educate the listeners, to engage them all.
helitaanka war ayaaba aalaaba udabdhaxaad u ah habsame u socodka nolosha aadanaha iyada oo soomaalidana ayba kuwa maahmaahdo war la helayaaba tala la helaa waxaana laanta afka soomaaliga ee v o e-da ku soo biirtay xilligaasi tiro kooban oo idaacado ah oo ay dadku kala socon jireen wixii war iyo wacaal ah ee dunida ka socda cabdiraxmaan yabarow oo haatan ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e-da waxaa maalintii idaacadda la furay uu ahaa tafaftirayaashii soo saaraya barnaamijyada ugu horreeya ee maalinkaasi idaacadda lagu bilaabay waa kan yabarow oo sharaxaya baahida ay bulshada u qabeen xilligaasi iyo bilowgii laantani afka soomaaliga ee v o e-da markii qabanqaabadaasi aanu bilaabaynay waxa ay ka bilaabatay anigoo labadii kun iyo shantii agost ku soo laabtay magaalada washington oo markaasi ay b b c du ay ii soo dirtay inaan halkan aan war uga tabiyo laantayda af soomaaliga iyo midda englishkaba aan mararka waxaan ugu tabin jiray joogitaankaygii marka aan joogay washington baa v o a madaxdeedii gaar ahaan kuwa africa divishanka jooga ay ka war heleen oo marka ani ay soo abaareen muddo markaanu hadallo wadnay ayaa waxa aanu ku guulaysanay inaanu isla meel dhigno ilaantii af soomaaliga dib loo yagleelo aniguna aan hormood ka noqdo aanan ka caawiyo waxalla wixii markaa loo baahnaa dabeedna saasay marka ay ku bilaabatay shaqaalihii mid aanu ka keenno nairobi qof aanu ka keenno ingiriiska dad aanu meelo kala duwan ka keennay oo maraykanka gudihiisa saasaa marka abaabulkii ninka haatan madaxda ka ah africa divisionka oo markaasi isagu manager editor ahaa nugusa mangasha ayaan la shaqeeyey saasaana marka aanu ugu guulaysanay inaan dadkii aanu u baahnayn aan isku keenno muddo bil iyo bil iyo bar meelahaas ayaa tijaarabo iyo iska warhayn iyo barnaamijyo markna oo aan ahayn kuwii sax ahaa oo tijaabo ah samayntooda iyo waxa aan ku jirnay kadibna waa ku guulaysanay labiyo tobankii bishaasi februari ee sannadii laba kun iyo toddoba toban sanno maanta oo kale maalin isniin ah ayaa barnaamijkii waagaasi idaacadda lagu furay labadii qof ee akhriyayay waxaa ka mid ahayd caasho ibraahim aadam caashe cuud caashe ibraahim aadan caashe cuud bal horta maanta maxaa laga joogaa markii idaacaddu ay hawada soo gashay
idaacadda v oda saba laanta soomaaliga laanta afka soomaaliga v o
waa wareey waxaa laga joogaa ismaaciil oo toban sano oo buuro ah waa toban sanaa buuxsanta maanta soo laba iyo tobanka bisha maaha maanta labiyo tobankii bishii februari sanadka laba kun iyo toddobiyo toban baynu joognaa marka laba kun iyo toddobana way ahayd bishii februari labiyo tobankeedii wow toban sanaa buuxsanta ismaaciilow si kale haddaan u dhiga dhegeystayaasha aan u ballaariyana waa boqol iyo labaatan bilood boqol iyo labaatan bilood joogistayda dalkan maraykankana waa boqol koob iyo labaatan bilood marka aniga iyo idaacaddu waan isdaba soconaa dhinac bay taariikhdayda iska gelgelaysaa dhinac bay iska gelgelaysaa ma xasuutaa bal maalintii ugu horreysay idaacadda aad gasheen ee warkii ugu horreeyey aad akhrideen xusuusta wararkii xilligaasaan akhrinay kolleyba kaadkaa dib loogu laaban doona adaana taa nooga mas-uula laakiin waxaan xusuustaa siduu jawigu ahaa dareenka markaas jiray istuudiyihii la joogay waxay ahayd hadda marka istuudiyahan gelayno labada wariye iyo labada farsamayaqaanka iyo injineerkunbaa fadhiya soo ma marka waxaa la casumay dad badan oo idaacadda kasoo qeybgala maadaama furitaan ay ahayd dareenka u weynaa dhegeystayaal badan ayna sugaayeen markii ugu horeysay ee mar kale idaacaddan dib loo furan ay ahayd waxaan joognay istuudiya aad u qurux badan oo ka duwan kuwa hadda aan galno waa istuudiya le qayb ay dadku fariistaan oo loogu talagalay martidu inay fariisato adigana sidii fanaan codkiisa tijaabinaya ama heesihii hirgaloo kale ku jira ba hadkaad kasoo hadlaysa marka waxay ahayd maalin maalin aad xusuus igule kolleyba dhinacayga marka ay dhahdo laanta afka soomaaliga ayaa lagu bilaabay soddon daqiiqo oo soo geli jirtay fiidkii gaar ahaana toddobada ilaa iyo toddobada iyo bar hase ahaatee waxaa muddadaasi tobanka sano ah lagu soo kordhiyey xilliyo kala duwan idaacadda fiidkii waxaa la gaarsiiyey muddo saacada galabtiina waxaa la soo kordhiyey baahin cusub oo saacad socota oo soo gasha afarta galabnimo waxaana la soo kordhiyey baahin kale oo soddon daqiiqadooda oo soo gasha subaxii marka saacadda geeska afrika ay tahay lixda iyo bar subaxnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo ku bilaabantay hal baahin oo ahayd nusa saac fiidkii ayaa iyada oo la eegayo ahmiyadda ay bulshada u leedahay si isdaba joogaa loo ballaadhiyey iyadoo kolba qayb lagu soo daray waxaana haatan ay bulshada la hadashaa afar jeer oo kala duwan iyada oo ballaadhintii ugu dambaysayna lagu sameeyey dhammaadkii sannadkii laba kun iyo shan iyo toban islamarkaana lagu daray idaacadda duhurnimo ee iminka soo gasha kowdiiyo barhka duhurnimo waxaana barnaamijkii u horreeyey ee idaacaddaasi si wada jira u daadihiyey ismaaciil xuseen farjar iyo weliba falastiin axmed iimaan
barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo dharxirashada
inta badan markaan dharka soo iibsanno waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa oo cabirkeyga ahaa aan ka dhigto waxaa kale oo aad barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ku maqli doontaan xubinta talo weydiin ah sugaan kala duwan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida mid ka mida barnaamijyada loogu xiisaha badan yahay ee wakhtiga dheer ay dhegaystayaal badani ku tacnaayeen waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo soo diyaariya islamarkaana uu soo jeediyey qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja bal aynu dib u milicsanno mid ka mida barnaamijyadii ugu horreeyey ee laanta af soomaaliga ee v o a ka baxaa
dhegaystayaal inkastoo sidii balwadii ka horraysay iyo si ka daranba loo qoonsaday haddana deg deg ayay heelladii meel walba uga dhacday dalkiina ugu wada fiday badanaa midhaheeda iyo laxmada lagu qaadatoona hal abuuradu ma kala sheegan jirin taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida sidoo kale hooballadii heellada qaadi jiray waa u sinaayeen haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fannaankii laxanka u sameeyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo barigii laanta afka soomaaliga ee v o e da ay bilowday ka bixi jiray maalinta axadda laakiin hadda aad maqashaan jimco kasta ayaa mar walbaba lagu falanqeeyaa mawduuca idaacaddu u aragto in dhegaystayaashu ay danaynayaan doodihii laanta afka soomaaliga ee berigaasi sii daysay waxaa ka mid ahaa mid ay dhowr siyaasiyiinah isaga hor yimaadeen bishii sebteembar ee sannadkii labadii kun iyo toddobadii axmed diiriye een waxaa kaloo sida aad maqlayseen hadalka madaxweynaha ku jiray in dawladdu ay iminka diyaar u tahay wadahadal iyo wadatashi si wax kasta oo soomaaliya la gudboon loo xalliyo fikirkaas madaxweynaha ma wuusan bilow u noqon karin wadaxaajood ay kooxaha ka soo horjeeda dawladda ay la galaan oo aasaas u noqda in la heshiiyo haa adeer war fiican weeye soomaaliya inay heshiiso waa wax wanaagsan weeye haddii uu madaxweynuhu yidhi soomaaliya waa inay heshiiska waddo oo aan laga caajisan hadduu yidhina waxaan rabaa inuu ku fiican yahay haddaan siiyo salaad cali jeelle dad ayaa hadalkaasi u qaatay salaadow inuusan madaxweynuhu hubin ay dawladdu hirgelin karto qodobbada meesha looga dhawaaqay sideed adigu u aragtaa hadalkaas horta shirka dib u heshiisiinta ee la soo xiray hawshaasi howl si wanaagsan u dhacday aheyd waana nasiib wanaag in soomaaliya maanta ay dalkeedii gudaheeda shir ku qabsatay mawlid macaani haddii aad eegto shirkaasi oo aad dhagaysatay doodda ee cumar xaashi maxaad ku salaynaysaa in shirkaasi uu kaga duwan yahay waxyaaba uu ka hadlay shirkan dib u heshiisiinta ee hadda la qabtay waa shir walaalkay cumar xaashi wax ka soo guddoomiyey waa shir heshiiskii embagaasi ku gaarnay daba socda ee ahaa dib u heshiisiinta soomaaliyeed inkastoo xukuumad iyo dawlad la dhisay in dib u heshiisiintu la gaarsiiyo ilaa heer tuulo shirkaas go-aankaas oo asaga wax ka gaaray ayuu daba socdaa cumar xaashi waxaad ku jirtaa dadka diidan ee sida weyn uga soo horjeeda fikirka aad ka qabto shirkaasi go'aamadii ka soo baxay iyo sida ay kugu muuqdaan bal wax nooga taabo horta shirka aad sheegtay oo xamar ka dhacay uma qalmo in la siiyo magaca aad siisay mana ahayn shir qaran soomaaliyeed qabsaday ama qaran soomaaliyeed loo qabtay shirkaasi wuxuu ahaa shir amarkiisa iyo abaabulkiisaba uu ay lahaayeen taliyayaasha magaalada cabdisababa ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiya laba xubnood oo ka mid a odayaasha ka qayb galaya dooddaasi waa cumar xaashi iyo mawlid macaane waxay ku dhinteen laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay soomaaliya isla barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka dhinaca somalilan isla xilliyadaasi lafteeda waxaa ka socday murano siyaasadeed oo dhex marayay xukuumadda iyo xisbiyada oo ku aadanaa dibudhac doorashada ku yimi xilligaasi oo taagnaa cabdisalaan hereri oo ka mid a weriyaasha magaca weyn kule saxaafadda soomaalida xilligaasina ku soo biiray laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa doodu u qabtay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha haatan ee somalilan axmed maxamed siilaanyo oo berigaasi hogaaminayay xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye mudane cabdilaahi maxamed ducaale oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan ee dowladdii madaxweyne riyaale iyo cismaan cabdilaahi saxardiid wasiirka warfaafinta ee haatan laakiinna berigaasi ka mid ahaa qurbajoogga somalilan ee ku dhaqan waddankan maraykanka idinkaaba uga tegey taasna waxa weeyaan arrintu waxay noqotay in madaxweynuhu la yidhahdo war dastuur baynu wadnaa doorashadana waa waa waa dhaqan gelin karaynaa nabadgelyadeedana waxba ka xumaan maayaan taas waxay codsi mar hore xaggiina ka yimid kan uu leeyahay cabdilaahina dee bal shacbiga hawshiga markuu leeyahay weynu ogeey idinka codsaday berigii hore su-aasheedii kamuu jawaabay waa taata aan doonayay qudhaydu inaan weydiiyo wasiirka raalka in riyaale mar walba daa riyaale yidhahda mar walba uu yidhahdo doorashada aniga qabtay siduu hadiyad u bixiyey cidda ku tidaha lagu kordhiya ha sheego ilaa anagu maan odhan shacbigu ma odhan cid tiri ma jirin gudoomiye axmed silaanyo sharcigu buu maray gudoomiye axmed adoo iga raalliya hadalka si yaroo kooban aan u siiyo wasiirka arrimaha dibadda cabdilaahi maxamed ducaale su-aasha axmed ku weydiiyey bal hadda nooga jawaab fadlan waxaan kuu sheegaya horta dee axmed daaba uu la yimi markuu doorashadii hore intaan la gelin oo arrintana waxay ahayd war waktiguna waa adag yahay xaalad arrintanna waxaa laga yaabaa inay nabadgelyo xumo keento ha lagu kordhiyo saddex sannadood axmed baa ula yimi madaxweynuna waa ka diiday taasi waa simple waa very clear iyada dee kadib ugu noqon mayno kuna kuna murmi maynaan oo iyada muragelimayna aan usoo noqono bay ila tahay arrimaheena arrimaheena kale waxa weeyaan axmed ow axmed intaynaan wasiirtaa ka gudbin axmed ma waxaad leedahay arrintaasi ma jirin wasiirku sheega wax allo wax ka jira ma jiraan weligeedna isagoo le lama maqal aniguna ma odhan sidee u dhici karta anaaba doorasho dooriyay sidaa odhan kara dabi noogu dhig weligeena ma odhan mana odhan karo wax caqliga galan ma aha cabdilaahi sheekada halku ka sheegay haddaan in rayaala isaga ugu sheekayn de ama isagoo abuuraynin waxaan qabaa ummadda somalilan meel kasta ay joogaan run ahaantii doorashadu inay sugaya inay dhammaantood sugayaan in laga wada hadlana ma ahaba dee laga wada goormay dhacaysaa iyo goormay la qabsoomaysaa iyo goormay waayo sharcigaa qoraya waxan sharcigu waan ku raacsanaya axmed inuu sharcigu qorayo annagu waxaan u arkaynay commissionka riboorkaygana ku jiray talooyinka aanu siinana ka mid ahaa inaan commissionka doorashooyinka la siyaasadayn barnaamijyada madadaalada ayaa iyaguna tan iyo maalintaasiba si isdaba jooga u socday iyada oo bulshada v o edu ay la wadaagaysay wixii murtiya maad iyo weliba madadaalo ee macno u sameynaya sida barnaamijka cawayska washington iyo hambalyada iyo heesaha oo toddobaadla uga baxa v o eda bal aynu milicsanno barnaamijka cawayska washington oo bulshadu la wadaagno sugaan iyo murti kala duwan
wilayga bayriyo wadnahayga weyaan wixii ayd ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan la warmi lama dhexmari karo saynab ciga maxamed ka sokow yaa soo raaca lanaftiis filaaley maskantiisni leeti ganyo laabadey lutoley ku rogo dooga lama lamaaya dhibiseekidere barambam barambam babambamba sidoo kale waxaa iyaguna intaasi si joogtaa u socday barnaamijyo badanaaba ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada dhinaca qurba joogta iyo weliba doodaha gaaban oo si maalinlaha kolba mawduuca markaasi ugu xiisaha badan lagu falanqeeyo
marka dhinaca barnaamijyada joogtada ah laga yimaado waxaa intaasi barbar socday warar waraysiyo iyo weliba warbixinno si maalinla ah idaacadda uga socda kuwaasi oo warramayay dhacdooyinkii iyo waayaha ka socda dunida daafaheeda wararka ku xidhiidha burcadbadeedda ayaa ahaa waxyaabihii waaweynaa ee v o a ay sida weyn u tebisay shantii sannoe jiritaankeeda ugu horraysay aan dibidii maqashiya hadal dhex maray nin magaciisa ku sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ahaa burcadbadeeda markab qafaalatay iyo weriya cabdisalaan hereri oo wakhtigaasi ninkaasi waraystay adiga lambarkan ayaa ku soo siiyey qolada qolada markabka ay soo siisay walaal
qolada markabka qoladan markabka iska lahayd oo meeya xaggee joogaan dubay bay joogaan dubay bay degan yihiine markabku muxuu siday maxaa saarnaa intaasumaanu doonaynaa inaan xaqiijino maamalaysaa haa walaal ayaga maxaa u weydiin wey iyagu waxay igu yidhaahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waaga
idinku ma xaqiijiseen waxa markabku sido ma anagu ha anagu ha waxbana waa ognahay waxna ma ogin
waa tay waxaa ogtihiin muxuu yahay ma maqlaysaa waan ku maqlayaa
cabdisalaan hareeri inaa tahay maxaa ku cadaynaysaa waa cabdisalaan hareeri baa walaal kula hadlaya voice of america kaala soo hadlaya hadda maxaan ku cadaynayaa anigu ilaa voice america ma jooge bab dhaladaan joogaay london baan kaala soo hadlayaa warkanna dee idaacaddaad ka dhegaysan doontaa may maqlaysaa ha hadda idaacaddi lama jooge waxaan ku yidhi maxaan kugu cadaynayaa adigu hadda cabdisalaan hareeri inaa tahay maxaad doonaysaa inaan isugu ka caddeeyo may maqlaysaa waan ku maqlaya adiga magacaa ciise cabdi axmed ciisow markabka halkee ka soo qabateen
waa maqlaysaa haye markabka halkee ka soo qabateen ciisow warniyow aniga waxaan kuu sheegayaa adiga waxaan rabaa abdisalaam hareeri ninka ila hadlaya iyo in kaleeto ma caddayn karo waxaa weeye adigu markabkaan badda hindiga ka qab alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa wareer baa jiro sheegaya ciisow inuu hub sido markabku maya anigu wax huba oo indhahaygu qabteen oo markabku waday ma jeedin ciisow markaa lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furashaa in markabka laydinka siiyo waxaan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baal noomay sheegin wax qiimo oo ilaa iminkaa ku heshiiseen haddaynan idiin sheegin haddaa hadda hadda kuu sheego maxaad ka qaban karaysaa ma lacagtaan ma siinaysaa maya iyagaa luu gudbin lahayn oo dhegaysan lahaa eh, dalabkiina
haddii aanu milicsanno qaar ka mida dhacdooyinkaasi laga baahiyey v o e da sannadahaasi waxaa magaalada gaariso ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya labadii bishii abriil ee sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii jaamacadda ku taalla magaaladaasi ee koox dhabley ah ay weerar ku qaadeen iyadoo halkaasina uu khasaare ka dhashay iyadoo sidoo kalena v o e du ay ka diyaarisay warbixinno iyo waraysiyo kala duwan koob iyo tobankii isla bishaasi abriil waxaa markii ugu horreysay soomaaliya soo gaadhay qaxoontiyo kala duwan oo ka soo barakacay dagaalkii ka oogmay dalka yeman waxaanay v o a xilligaasi diyaarisay warbixinno iyo weliba warar kala duwan oo ay ka samaysay magaalooyinka ay soo gaadheen sida magaalooyinka berbera iyo weliba boosaaso iyadoo sannadihii lasoo dhaafayna ay dunida ku badanayeen shilalka diyaaradaha ayaa toban iyo labadii bishii tobnaad ee sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa deegaanka carbis ee duleedka magaalada muqdisho ku soo dhacday diyaarad laga leeyahay dalka masar dhammaadkii sannadkaasi waxaa guud ahaanba deegaanada ay soomaalidu degto laga dareemay geerida allah u naxariistee wariyihii weynaa axmed xasan xawke oo marna ka mid ahaa howladeennada laantan af soomaaliga ee v o a ee magaalada washington alla naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ku geeriyooday axmed xasan cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda soomaalida axmed xasan cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka soomaaliga ee v o a b b c idaacaddii raadiyo muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasaya magaalo xuduudeedda wajaale haddaba dadkii ay raadiyo muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa siciid cadaani mooge afhayeenkii hore ee madaxtooyada somalilan islamarkaana ahaa ruugcaddaa dhinaca saxaafadda ah
waxa weeyaan anagu toddobaatanadii ayaa la qoray shaqada aan isbaranay markii ma garanaysaa aanu anagu ahayn chief editorska ka hor waxaanu ahayn wariyayaashii akhriyi jiray wararka dabeedna markii la qaatay axmed xasan cawke iyo dhammaan maxamuud sheekh madarmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nalaga dhigay annaga editors iyagana waxaa laga dhigay war akhriyayaal dadka ay soo wada shaqeeyeen islamarkaana sida fiican u yaqaanay axmed xasan cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariista axmed xasan cooke axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay waxa aan anigu kulannay radio muqdisho aan ku kulannay bartamyihii toddobaatameyadii oo markaa anu aan ku biiray radio muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddankaoo dhan qiyaastii laba sano meelahaas iga sii horreeyey axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhoweeyey dhaqankiisana ayay ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhoweeyo isagoo oonan ka caajisin isagoona iska weynayn iyadoo marxaladda siyaasadda dalka soomaaliya ay kolba heer maraysay ayaa dowladda maraykanku markii ugu horreysay bishii sideedaad ee soomaaliya u magacooday safirkii ugu horreeyay ee soomaaliya ku yeelato maraykanka tan iyo burburkii soomaaliya sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii iyadoo loo magacaabay stefana shawartes haddaba aqoon-yahanada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen xilligaasi abuukar carmaan waa ergeygii hore ee dowladda soomaaliya ee dalka maraykanka sidoo kale faysal cabdi rooble oo isna aqoon-yahan ku sugan dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka faallooday ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan intay socotay oo internationalkii igad ay ku jireen oo laleeyahay maalin maalina beydhabaa la joogaa maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacabatumaay moogta wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muu uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhegaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku maash meenta dhigtay marka waa xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya state departmentka iyo madaxtooyada maraykanka tan iyo markii soomaaliya bartamihii bishii sagaalaad ee sannadii laba kun iyo labiyo toban ay yeelatay dowlad aan ku meel gaadh ahayn waxayse soo tarayay dowladaha safaaradaha ka furanaya magaalada muqdisho waxaana bishii lixaad ee sannadii laba kun iyo lix iyo toban safaaraddii ugu weyneed ka furatay magaalada muqdisho dalka turkiga cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee xilligaasi ka hadlay xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegey waxaad ka garanaysaa labada kun iyo kow iyo tobankii markuu erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay maraykankii baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo oo maaragtay arrimaha bani aadanimada ama deeqahoodii ay kordhiyaan
iyadoo dalka maraykanka ay ku nool yihiin soomaali badan oo ka soo cararay xasilooni darrada dalka ka ogan ayaa gobolka minnesota ah oo ka mida gobollada soomaalida ugu badan ay ku dhaqan tahay dalkan maraykanka markii ugu horreysay ilhaan cumar loo doortay inay noqoto xildhibaano deegaankaasi ah ilhaan oo v o e da la hadashay ayaa sidan dareenkeeda uga falcelisay
waxaa noo suurtageliyey waan dadaalka aan galnay waxaan kambeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeenna degmadeenna sigista b degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan marka meenan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo midayn lahaa shaqadaasaytina weligeed ma shaqo la qabtay ma aha marka sidaas keliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay sidoo kale sannadkiina soo dhaafay waxaa markii ugu horraysay maxkamadda caalamiga i c j ee ku taalla magaalada heeg ee dalka netherlands ay bilowday dacwadda badda ee ka dhexaysa soomaaliya iyo waddanka kenya garsooraha maxkamaddaasi ayaa sidan ku sharxay dacwaddaasi bilaabantay
dhegaysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabmanaya maanta berina dhammaanaya waxaana wareegga labaad uu bilaabmaya arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood iyadoo maanta la dhegaysan doono doodda kenya berina la maqli doono dhinaca soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir oo madasha ku sugnaa ayaa isna sidan ku cabiray bilowga dacwadda maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayba waxaa bilaabatay dhegeysigii dacwaddii badda murankii badda soomaaliyeed ee kenya iyo soomaaliya waxaa loo ballansanaa maanta in la dhegeysto dooddii kenya oo ahayd shortaaggii hordhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku dureysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhegeysiga dacwaddan taas ayaa argumentigooda uu ahaa annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhegaysato tan iyo markii la yeegleelay idaacaddan v o e soomaali waxay deegaanada ay soomaalidu degto ku qabatay kulamo dadweyne oo bulshada fursad loo siiyey inay ku falanqeeyaan hadba mawduuca ka oogan deegaankooda iyada oo loo soo casuumay cidda aqoonta u leh mawduuca shimiiska saaran amaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay kulamadaasi dadweyne ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka muqdisho hargeyso iyo sidoo kale garowe xasilooni darrada ka aloosan dunida oo ah mid saamaysay dalal badan oo adduunka ah ayaa xaaladda ammaan darre ee ay ku lugta leeyihiin ururada argagixisadu ay tahay mid saamaysay deegaano badan dagaalyahanno sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka daacish ayaa dhammaadkii sannadkii hore galay deegaanka qandala ee gobolka bari ee maamulka puntland maleeshiyaadkaas oo hogaaminaya in lagu magacaabo sheekh cabdiqaadir muumin ayaa ciidamada puntland ay ku guulaysteen inay ka saaraan deegaankaasi waxaana xilligaasi v o e uga warramay wasiirka qorshaynta ee puntland shire xaaji faarax oo xilligaasi goobta ku sugnaa runtii saa ula socotaan ilix labaatanka ayaa operationkan loo bixiyey ee danab two oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo ee daacish ay ka bilaabeen ciidamada puntland qaybeeda kala duwan ay ka bilaabeen ee magaalada ee maxaan ku rahdayey hoobato oo ah ee dhinaca baldidin iyo timisha dhinac meel u dhow ee sidaa darteed waxa waaye cleanup baa la sameeyey afartii sanaba hal mar waxaa dalkan maraykanka ka qabsooma doorashada madaxweynaha waxaana kadib olole muddo dheer qaata oo ay ku loolameen musharaxiin kala matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay sideedii bishii koo iyo tobnaad ay dadweynaha maraykanku u dareereen goobaha codbixinta v o a soomaaliya waxaa marxaladaha doorashada iyo natiijada ka soo baxdayba lagu doortay madaxweyne donald trump heegan ku ahaa howlwadeenno ka mida laantan ee afka soomaaliga ee v o eda
haddaba muddadaasi ay v o a soomaaliya howlgelaysay ayaa hay-ado madax bannaan oo qiimayn sameeya ay kaalin sare siiyeen madaxa laantan af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow ayaa sidan ku qiimeeyey waxaa salka u ah kordhiisahaasi waxaa keenay baahida dadweynaha ayay la socotay cabdixakiimow waa runtaayo waxaanu bilownay labadii kun iyo toddobadii nuso saaca ayaanu ku bilownay oo toddobadii fiidnimo ahayd muddo markaanu aragnay in toddobadii fiidnimo ay dadkii ay aad ugu soo hirteen dhegaysigiina aad u sarreeyo wararkii loo baahnaana aanu ay aad noogu badnaayeen ayaa waxaanu ka dhignay saacad tii fiidkii muddo markaan haddana aan sii wadno ilaa lix bilood oo kale ayaa waxa aanu garowsannay in saacadaha saacado ka badan dadku u baahan yihiin ta galabtii baan abuurnay oo afarta galabtii ilaa iyo shantii ah oo xilliga marka dadku casarka ay ka soo baxaan weli maqhribkii aan la gaarin oo aanu xilli aan aad runtii uga baaran degnay ahayd dadkuna aad u jeclaysteen muddo markii la joogayo taana aan aragnay ayaa waxaan ogaanay in muddo sanooyin badana in wakhti dheer oo saacado badana aan hawada ka maqannahay waxa markaa aan isla garanay haddana anigii iyo maamulkii inaan idaacadda aroornimo ee lixdii barka iminka soo gasha nuso saacaasaan ku biirino taa iyadoo socota ayaa haddana waxa aan wax nagu soo biiray barnaamij aanu sii dayn jirno oo dhallinyaradu ay lahayd oo aan ugu tala galnay waagaasi dhallinyarada in markano barnaamijyadooda ay ka maqlaan fiidkii waxaa markaa taasi ay noqotay sideedda ilaa sagaalka oo awal aanu ku celis ahayd inaanu ka dhigno barnaamij dhallinyaro oo muddo socday laakiin markii dambe aanu ku celiskeeda ku daynay taasina ay kadib markii ay noo suurto gashay inaan dhallinyarada laftooda aan nuso saaca u abuurno waa nuso saacaan iminka soo gala koodiyo barka ilaa labada duhurnimo ee wakhtiga geeska afrika saasaa marka ay isku qaateen waxaana mar walba soo baxayay in markanoo baahida dadku ay imaanaysay waxaa mar walba soo baxayay oo annagana hagaayay oo na hogaaminayay waxaa dadka noogu imaanaya oo feedbacga ah oo markii dadka la weydiiyo sanadkiiba marba hay-ad madax bannaan ay soo weydiisaa dadka maxaad ka heshaan maxaad u baahantihiin falcilinta nagu soo noqonaysa waxay ahayd cabdixakiimow saacadaha nala kordhiyo dadka intaa unbay ahayd taasaana hogaaminaysa saacadahu u bateen haddaba v o a soomaali oo ka mida in ka badan afartan luuqadood oo ka howlgala daartan kohe bildin ee magaaladan washington ayaa tobankaasi sano ee ay socotay ay dunida dacaladeeda ka dhaceen isbedelo tiro badan islamarkaasina kala duwan waaye ahaan haddaba toban sano kadib halkee ayay maraysaase waa maxayse waxa ay hiigsanayso waa kan mar kale cabdiraxmaan yabrow madaxa v o a soomaali dabcan horumar unbaa mar walba la rajeeyaa oo lagu tiigsadaa wuxuuna waxay ku xiran yihiin marba dhaqaalaha iyo maalgelinta aad u hesho aniga hadday tayda tahay ama lacag baan u hayn lahaa t v intaan abuuro oo maalin walba ah ayaan ku wadi lahayn marka xagga loo socdaa waa xagga t v-ga muddo iminka saddex sano iyo xoogaha laga jooga ayaa waxaanu abuurnay t v-ga iminka jira shan iyo tobanka daqiiqa ah toddobaadkii mar aan soo gallo laga sii daayo somalia national t v s n t v-ga laga sii daayo habeen kasta oo khamiisa iyo habeen kasta oo oo axada khamiis jimca soo gelayo iyo axad isniin soo gelayso toddobada iyo shan iyo afartan daqiiqa ayuu kasoo galaa s n t v waa shan iyo toban daqiiqa iminka kaa haddii rabi idimo wakhti aan fogeyn waxaan ka dhigi doonaa nuso saace oo aan u kordhin doonaa sida madaxdaydu ay ii sheegeenna taa lafteedu waxa ay daba taagan tahay maalgelin aan iminka u raadinayno in iyada lafteedu aanu t v socdo intaas ka badan aanu abuurno mustaqbalka haddii rabiidmo oo tigsigayga koowaad iyo rajada aan u qabno dadka soomaalida inaan wax tusno ay tahay inaanu t v-ga aan weyneyno oo markii iminka uu saac gaara kadib haddana aanu sii weyneyno oo aanu wakhti badan aan siino marka halkaasaa loo socdaa waxaana rajaynaynaa in markanoo dadku ay ka hanqabeelaan oo mar walba ay noo soo sheegaan barnaamijyada ay jecel yihiin inaan wax ku kordhino kuwa ay jecel yihiin waa inaan wax ka bedelno kuwa ay jecel yihiin inaanu si kale u dhigno iyo waxa ay iyagu ka helaan dabcan mar walba waxbaa jiraya waxbaa markan dadku qoonsanayaan barnaamijyada qaarkood bay dadku ila aad u soo ammaanaan qaarkood baa waxay yidhahdaan ma saacadahooda la basho waxaanan ku socnaa waxa weeye wakhtiga aanu haysanno iyo waxaanu isleenahay alle ilahe markaad wada dhegaysataan dadkana dhegaysta ee meel walba adduunka ka joogaan way isku raacsan yihiin ama way u dhexaysaa ayaanu ku soconnaa mar walba
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af soomaaliga ee v o e soomaali islamarkaana aanu dib ugu milicsanaynay qaar ka mida dhacdooyinkii aanu dadka la wadaagnay xilliyo kala duwan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba sahra cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgeliyey weliba sannado badan iyo samaan badan
aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey sahre cabdi axmed ayaana la soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay cawaysin wanaagsan cabdixakiin weli stuudio la fadhiya cabdixakiin maxay noo xiga caasha aad baad u mahadsan tahay Een, dabcan waa barnaamijkii xiisaha ah ee dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah axmed faarax ali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal magac kasta ha loo bixiye sababaha dagaalada aadanaha ka dhex dhaca ka dambeeya marnaba kama foga dheefkala tiidasho iyo wax jidiinka la mariyo oo la isku quuri la'yahay la isagana hari la'yahay dabeecadda aadanaha ayaa sidaas ah oo colaadaha lagama waantoobo tan iyo aamanuu ayaa la isleynayey oo fardaha la isu fuushanaa ha yeeshee waayo aragnimadu siday ina bartay intay rabtaba ha socotee ugu dambaysta colaad kasta waa laga nabdaa saa muddo dheer looma dhabar adaygi kare waa dhab oo maalmaha hore geeridu tiraday rabta ha gaadhee dirir waliba gadaalka wada xaajood bay ku dhammaataa wixii maragood galay markay idlaadaan ee raggii kibirku hoday ay meelbaas ku dambeeyaan bay wixii nooli isu soo hor fadhiistaan sidii la isu daba qaban lahaa ee colaaddii lagu ba'ayee lagu hoogay looga heshiin lahaa si la mid ah sida kuwa kale ee guudka dunida ku dhaqan qardoofooyinka bulshadii hore ee soomaalida dhex mari jiray way ka garrami jirtay markaas baa waxaa u samaysmay hannaan nabadda loo maro haddii la isqabto amaba si uun la isku afgaran waayo hannaan loo irkado dhinacyada ishayaa markay dhexdooda ka heshiin waayaan waxaa u samaysmay waxa aynu xeerka u naqaan ee intaan gumaystayaashu dalka imaan ay ku wada dhaqmi jirtay kuna kala bixi jirtay gartuse heerar bay kala lahayd mar laba tol bay u dhexayn jirtay mar kale laba jirib asii isku tol ah ayay ahayd mar saddexaadna waxay ku ekayd laba nin oo wax kala sheeganaya waana heerkan midka aan diiradda saari doono inta aan ku jiro dib u milicsiga garsoorkii hore ee soomaalida siday u badnayd waxaa la isku haysto inta aan cid saddexaad loo bandhigin dhinacyada ay arrintu ka dhexayso ayaa wadahadal ka yeelan jiray wadahadal mararka qaarkood dhib badan wadahadal lagu kala caroodo wadahadal la isku mari waayo oo la isugu garaabi waayo halkan ayuuna garranka iyo garsoorka soomaalidu ka bilowdaa yaa haddaba garta naqi jiray looma sinayne waxaa gacanta loo gelin jiray gargayr wax aqoon loogu xishay waayo aragnimo ay dheer yihiin darteedna inta kale looga soo sooco xeerbeegti ayaa la odhan jiray waxayna ahaayeen dhinacyada ishayaa rag ay ku kalsoon yihiin geed lagu ballamay guntiisa intay salka dhigaan ayaa loogu iman jiray markaas bay labada dhinac ee dacwoyaaya marba mid dhegaysan jireen waa laba dhinac oo mid waliba uu u xusulduubayo inuu isagu garta yeesho cidda ka soo horjeedaana ay harga maran goobta kala carowdo runtii xeerbeegtidu siday u badnaayeen waxba ma ay qori jirin xog ahaan wax u qortaana hareeraha kama fadhiyi jirin sidaasoo ay ahaydna nuxurka dacwiga labada dhinac wax yadhina kama seegi jirin labada nin ee loo garnaqayaa haddii midkood uu afgarooc yahay oo dacwigiisa aanu si wanaagsan u sheegan karin wuxuu odhan jiray anigu hebel hebel baan igmaday nin uu ku kalsoon yahay intuu odayada farta ugu fiiqo dabadeedna kaas uu magac dhabay baa u doodi jiray haddii kolka mudda caleyhiga oo ah midka wax loo sheeganayaa uu waxa loo sheeganayo qirto gartu waa fududaan jirtay halkaas bayna ku dhammaan jirtay haddiise uu inkiro muddaciga oo ah kii wax sheeganayay ayay markhaati weydiin jireen markaas buu soo taagi jiray nin u fura wixii uu ku dacwiyey markaas oo kale garsoorka soomaalidu wuxuu muddo caleyhiga u oggolaa in markhaatiga midka wax u sheeganaya uu duro xeerbeegtidana uu ku yidhaahdo garta meetan taal hebel markhaati kama noqon karo maxaa yeelay ninka dacwada iyo haysta iyo isagu meel bay qaraabo ka yihiin ama wuxuu odhan jiray aniga iyo isagaaba eed leh waana la wada ogyahay ama wuxuu odhan jiray af wax cunay xishooyo waxbuu qaatay iyo wixii la mid ah duristaas haddii ay xeerbeegtidu garawsato markhaatigii la duray garta waa ka saari jireen dabadeedna muddaa caleyhiga ayaa loo sheegi jiray inuu dhaar ku maro waxa loo haysto inaanu qabin taasna hadduu ishubo wuu yeeli jirayoo kitaab gacanta loo saaray ayuu xagaf ka siin jiray inkastoo guud ahaan soomaalidii hore aanay dhaarta ku degdegi jirin oo guuldarro ka soo gaadha ay ka filan jirtay dhaaxay odayadu dhallinyarada kula taliyeen run iyo been midna laguma dhaarto inta dacwiga labada dhinac ay isu dhagaysanayaan odayada xeerbeegtiga ahi waxay ku dadaali jireen inaysan kala iloobin qodobada milgada leh ee mudan in wax laga soo qaado amaba noqon kara daliil go-aankooda dambe ay u cuskadaan waxba kama ay soo qaadi jirin hadallada baanaha daaran iyo dabuubta aftahamada keliya looga gol leeyahay ee labada dhinac ay mararka qaarkood hoosta isaga dusinayaan geedka garta inta la joogo waxaa reebanaa cayda iyo aflagaadada ciddii ku kacdaana ganax bay odayada ka mudan jirtay haddiiba aan looga badin waatay ku maahmaaheen afxumo ragna waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood waa mawdku ka adeekan loo yaqaane sayid maxamed cabdilla xasan waatuu ku soo daray tuduc uu kaga hadlaayo anshaxa wanaagsan ee loo baahan yahay dadka loo garnaqayaa inay ku tilmaanaadaan waa tuducii uu ku odhan jiray haddii hadal la moogtamo xil waa laga mastuurtaaye muddaca iyo muddaa caleyhi waa marin gobaadeede malahmalahda iyo baanaha mawdku ka adeegi dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale oo ku saabsan soomaalidii hore iyo garta iyo garanka hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idhaajaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha haya cashe ibraahim aadan qodobada warka caalamka ugu waaweyn ayaan dhegeystayaasha u dulmaraynaa kadibna adaa dabcan noo haya heesay dhegeystayaasha u bogi doonaan ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinso abe ayaa sheegay in tijaabada kuuriyada waqooyi ay ku samaysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka jabaan inay tahay arrin aan loo dulqaadan karin shinso abe ayaa hadalkan sheegay isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay tahay in ay u hoggaansamaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay mas-uuliyiinta socdaalka ee dalkan maraykankana waxa ay howlgallo toddobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan kusoo xirxireen boqolaal soo galooti ah oo si sharci darro ah ugu noolaa dalkan maraykanka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in tallaabadan sharci fulinta ah aanay xiriir la lahayn amarkii madaxweyne ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne donald trump trump ayaa bartiisa twitterka subaxnimadii axaddan maanta ah ku sheegay in howlgalkan lagu qabqabanayo dembiilayaasha sharci darrada ku jooga dalkan uu yahay mid uu ku fulinayo ballankii uu qaaday intii uu ku jiray ololihiisa xubnaha burcadda ah kuwa ka ganacsada daroogada iyo kuwo kale ayaa la saaraya ayuu yidhi
waa hagaag caasha aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiidnimo wanaagsan waa caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay ama inoo dulmarisay qaar ka mida qodobadii ugu doorka roonaa wararka adduunka haatanna aynu dhinacii sugaanta milicsanno waa magool iyo weliba beer dilaashe
xareeduqareesaad qamarey quruxdeeda leedeeurmarub helayo uu qaaniidye ee xareeduqareesaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suu qallo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqlo cisaabeey malaqdaay qabataa
qorraxdu aroorti qar la soo baxdo anaadku qarin baad umanow qabadeedleede qorraxdu aroorti qar la soo baxdo anaadku qarin baad umanow qabadeedleede nebi yuusuf quruxdiye qadirkanu siciyaad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaaftee nebi yuusuf quruxdiye qadirkanu siciyaad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaaftee
waa hagaag waxaan filayaa in qaar badanoo idinka midii ay sidaa qoorta wada luxayaan waa heestii qorma iyo weliba beer dilaacshay iyo fanaanadii caankayd eebba naxariista jannaa ka waraabiya xaliima khaliif magool waxay guniya gababiye gabaye gunaanad bow tahay idaacaddeenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aanu idinla socodsiinaynay anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac iyo weliba caashe ibraahim aadan iyo weliba saaxiibkay bashiir abikar oo inoo joogay dhinaca farsamada tan iyo intaynu idaacadda mid lamid isugu iman doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
daymada ilqabad kale ay qoraan This program has come to you from the Voice of America, Washington.